bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa kow iyo tobanka bisha maaj sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhawaada warka reediyo wardheer oo dhan maamulka puntland ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inaanay aqbali karaynin in deegaanada maamulkaasi laga dhoofiyo lacago shilin soomaaliya oo loo dhoofinayo koonfurta dalka soomaaliya ay ku jirta caasimadda dalka soomaaliya wasiir ku-xigeenka maaliyadda maamulka puntland mudane cabdi ibraahim warsame oo ka hadlay arrimaha lacagta shilinka soomaaliga ee magaalada muqdisho iyo gobolada kale ee koonfurta dalka soomaaliya hoose dhaxuu ku yimid ayaa waxa uu sheegay inay jiraan warar sheegaya in deegaanada puntland la doonayo in lacagahaasi ee shilin soomaaliga laga qaado oo la geeyo goboladaas si markaasi ganacsato ay ugu soo badashaan lacagahaasi shilin soomaaliga lacago kale oo dolarka mareykan maadaama deegaanada magaalada muqdisho iyo deegaanada kale u dhowdhow uu dolarku aada hoos ugu dhacay qiimihii hore uu ugu joogi jiray wasiirku waxa uu sheegay in ciidamada deegaanada puntland jooga gaar ahaan kuwa baraha kontaroolada jooga looga baahan yahay inay baaraan gaadiidka ka baxaya deegaanada puntland waxaana uu sheegay in aan loo baahnayn in dhibaato dhinaca sicir bararkaahi loo horseedo deegaanada maamulka puntland soomaaliya sidoo kale warar waxaa soo baxay oo sheegaya in deegaanada gobolada dhexe dalka soomaaliya iyo deegaanada maamulka puntland dhowaanahan lacaga looga keenayo shilin soomaaliya kuwaasoo gobolada koonfureed la geenayay si markaasi loogu soo bedesho lacago dolarka maraykanka ayaa guddoomiyaha degmada guriceele gobolka galgaduud isaguna waxa uu ka digay in tallaabadaasi lagu dhaqaaqo waxa uu sheegay in ganacsatada aan looga baahnayn in ay lacagaha shilin soomaaliga ay ka daadkureeyaan deegaanada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu muqdisho ka sheegay in hadda sida muuqata lacagta shilin soomaaliga ahi uu qiimo yeeshay dolarkuna uu qiimo dhac ku imaanayo laakiin dhibaatada taagan ay tahay sicir bararka oo weli sidiisu uu yahay taasna uu sheegay inay dowladdiisa wax badan ka qaban doonto gudoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdikaliil ayaa ka hadlay ciidamo aada fara badan oo gobolka gedo dhowaantan ka ambabaxay oo gaaray magaalada kismaayo xarunta gobolka dibada hoose kuwaasoo dadka ku dhaqan magaalada kismaayo qaarkood ay ka muujiyeen dareen ah in ciidankaasi dagaal ay ka dhex samayn karaan gudaha magaalada kismaayo ciidamadan oo boqolaal askari ah ayaa hadda waxa ay fariisin ka samaysteen garoonka diuradaha magaalada kismaayo waxaana maxamed cabdikaliil gudoomiyaha degmada kismaayo uu sheegay in ciidankaasi aan wax dhibaato wadin ay dowladda soomaaliya se u wareejisay buu yidhi gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo waxa uu sheegay wararka dadka isla dhex marayaan oo ku aadanan in ciidankaasi ay dagaal doonayaan inay ku qaadaan maamulka magaalada kismaayo hadda ka harrimiye ay tahay mid aan waxba ka jirin islamar ahaantaasina ay ciidanku yihiin ciidan qaran oo doonaya buu yidhi inay gutaan waajibaadkooda qaran oo keliya mar la weydiiyey maxamed cabdikaliil su-aal ahayd ciidanka halka ay mareen ee waxa uu sheegay in ay ciidankaasu mareen suhdinta udhexaysa kenya iyo soomaaliya oo aan wax iska cabinahay kala kulmin muddadii ay waddada ku jireen koox ama urur gaar ah maxamed cabdikaliil ayaa hadalkaasi u sheegay idaacadda v o e da qaybtayada soomaaliga halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio wardeer ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saaxid oo booqasho weli ku maraya deegaano ka tirsan maamulka puntland ayaa waxa uu booqday xirada konton iyo afraad ee ciidamada milatariga maamulka puntland soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa la hadlay ciidankaas waxaana uu kula dardaarmay in hawsha ay bulshada u hayaan ay halkooda kasii wadaan waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay doonayso in ay la shaqayso dhammaan maamulada dalka soomaaliya ka jira isagoo islamar ahaantaasina uu sidoo kale sheegay in ay dowladda soomaaliya ay doonayso inay xanaanayso il gooniya ay ku egto ciidamada dalka soomaaliya meel kastoo ay joogaan haddii ay ahaan lahaayeen ciidamada dhexe dowladda soomaaliya iyo haddiiba ay ahaan lahaayeen buu yidhi ciidamada maamulada kala gedisana dalka soomaaliya ka jira warkii oad ka dhegaysanayseen radio wardeer akhyaarta qiimaha ee qadarinta inaga mudan waa naga intaa